bismillahi raxmaan raxiim waxaa laygu soo wareejiyey oo guddiga doorashooyinka golaha guddoonka golaha warqaddii natiijadii saddex iyo siddeetan xildhibaan baa fadhiya saddex iyo konton cod waxaa helay doctor aadan cabdilaahi aw xasan sagaal iyo labaatan sagaal iyo labaatan codna waxaa helay cabdiqafaar maxamuud maxamed hal codna wuu xumaaday sidaa darteed waxaa ku guulaystay tartanka doorashada waxaa ku guulaystay doctor aadan cabdilaahi aw xasan waxaan ku wareejinayaa insha allahu tacaala waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka si uu ugu yeedho maaragtay labadoodaba hawsha ugu wareejiyo hadalka u siiyo
bismillah waxaan u yeedhayaa xildhibaan cabdikafaar maxamuud maxamed kelmadda ku habboon si uu u yidhaahdo
bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan waxaan uga mahad celinayaa guddiga uu guddoomiyaha hogaaminayo iyo guddiga ku-meelgaarka doorashada golaha wakiilada waxaan u mahad celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xildhibaanada isimada cuqaasha dhallinyarada waxaan halkan usoo istaagay inaan aqbalo guuldarada guuldaradu waxay ka mid tahay guusha waxaan u tahaninaynaya walaalkay aadan waxaan leeyahay allah kugu guuleeyo waxaan rabaa kelmad inaan ku darsado waxaan rabaa inaan kelmad ku daro doorashada sida u dhacday iyo hofnaanteeda laakiin waxay dhaawac weyn ku tahay habqaybsigii iyo bower sharingkii ee maxaa la yidhahdaa ii sheeg dadweynaha maaragtay waqooyi bari taasna waxaan u daynayaa ismada iyo dadka kale ee maarata ay khusaysa aad baanu idinka mahad celinaya
xildhibaan cabdikafaar waa mahadsan yahay haddana waxaan u yeedhayaa doctor aadan cabdilaahi aw xasan kelmadda munaasibka ku ah si uu yidhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa